asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenay dalsan qodobada caawa ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey howlgallay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka sameeyeen gobollada dalka in ka badan shan iyo soddon kun oo arday oo maanta u soo gabgoobay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe ee gobolka banaadir golaha wasiirada soomaaliya oo ka shiray qorshaha ka bixitaanka ciidanka admis ee dalka boqolaal arday uu soo dhammaaday imtixaanka dugsiga dhexe ee gobolka banaadir oo isugu soo baxay taalada dalhiilka daaso iyo xafladda qalinjebinta dufcaddii sagaalaad ee ardayda jaamacadda african university oo maanta lagu qabtay muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wanaagsan intaad maqasheen waxa ayaan qodobada warka habeen ee dalsan kuwooda ugu waaweyn warkii oo dhan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen gobolada dalka afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo shir jilaad u qabtay wariyaasha ayaa ka hadlay
waxaa howlgal barakaysan ka dhacay gobolka jubbada hoose waxaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada danab iyo ciidamada maamul goboleedka jubbaland oo isugu jiro daraawiishta jubbaland iyo ciidanka nabad sugidda waxay xoreeyeen deegaano badan waxaa lagu kala magacaabaa deegaanada ay xoreeyeen istanbuul iyo cusbo buulo xaaji xalime cadey oo u jiro qiyaas ahaan boqol kilomitir magaalada kismaayo kagana beegan tuulooyinka la xoreeyey dhanka galbeed waxay ku jiraan gacanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ciidanka maamul goboleedka jubbaland waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ka shaqaynayo mar walbana ka fikiraya sidai nabadgelyo uga shaqay lahaayeen sidaasoo kale waxaa howlgallo barakaysan ka dhaceen degmada rumnuguud ilaa xadka isku xariiri galguduud sida maraay suuley hiloolgaab iyo ceelbacad ayadana sifeen barakaysan ayaa ka socoto miinooyin ayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ka soo saareen mana sinna dowladnimo iyo dowlad la'aan argagixiso lagu dhex noolaado waxay dareemayaan shacabka ku nool degmada rumnuguud in la gaarsiiye macaawino waxaana daba joogi doona ilaah idinkiis wax kale oowax badan oo barakaysan ayaa daba joogi doono shalay haddii khawaarijta idin dhibaatay jireen maanta dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay inay nabadgelyadiinna caafimaadkiinna iyo waxbarashadiinna iyo wax walboo nolosha baniaadanka la xiriiro inay inkala shaqayso sidaasoo kale waxaa sidaasoo kale dhacay degmada ceeldheer deegaanada hoos yimaado deegaanka layidhaha caliyabaal iyo inta udhexayso deegaan la yidhahda bacadka saarey oo u dhexeeyo caliyabaal iyo waniile ayaa waxaa laga maanta lagu arkay meydad dheeraad ah oo khawaarijta al-shabaab ka mid a oo ilaa iyo labaatan gaaraayo halkaas ayaana ciidamada xoogga dalka soomaliya ay ku duugeen waxaan ugu bishaaraynaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed faa'iidada ugu jirto dagaalka khawaarijta waxaan leenahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay sayakhruju fii akhri zamaani qowmun axdaaثu اlasnaani sufaau اlaxlaam yaquuluuna min qowli khayri اlbariya yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu taraaqiyahum nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay akhrisamaanka waxaa imaan doono qoom dhallinyaro ah oo magac shabaabka wato waa dabaallo aan caqli lahayn oo waxooxay ay soo aadayaan in waalidiintooda iyo walaalahooda dhiigooda daadiyaan waana kuwo dabaallo ah oo wax caqliga lahayn waxaynu ku qowlayaan qowlka nabiga calayhi salaatu wasalaam afka markay kala qaadaan nabigaa yiri ilaahayaa yiri ayay leeyihiin laakiin wax qalbiga ka jira maaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay dadka noocaas oon iimaanka lahayn yuxsinuuna alqiila wayuusii'una alficla hadalka ayay wanaajinayaan dadka waxay u qaadayaan ballanqaad macaan laakiin ficilada guracan ay ka dareemi kartaa yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu taraaqiyahum qur-aankay akhrinayaan kalxamaha dhaafi maayo fa aynamaa laqiitumuum faqtuluuhum meel allaa meeshaad ku aragtaan ku dila ayuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadka deegaanka iyo maamul goboleedyada ciidamadooda isugu jira daraawishii nabad sugid waxaan leenahay waxaad ku sugan tihiin xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahay aniga haddaan haliili lahay lain adragtuhum la aqtulannahum qatla caadin wathamuud uu yidhi ayaa ku sugantihiin waxaad haleesheen dadkii uu nabiga tamaniye calayhi salaatu wasalaam waxaad haysatiin bishaaraad kaamila waxaad haysatiin kiina dhintan inuu ahlujanno yahay kiina wax dilan ahlujanno uu yahay waxaad haysatiin shacab soomaaliyeed oo idin jecel oo idiin ducaynaayo waxaad haysatiin inaad isdifaacdaan oo dalkiina difaacataan waa qayb ka mid a iimaanka inaad dalkiina difaacataan oo dadkiina difaacataan oo diintiina difaacataan waa qayb ka mid a islaamka wuxuu yidhi nabigan calayhi salaatu wasalaam qofkii man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid man qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid man qutila duuna nafsihi maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid qofkii asagoo difaacanaya nafsadantiisa la dila waa shahiid qofkii asagoo difaacanaya maalkiisa la dila waa shahiid qofkii asagoo difaacanaya cirdigiisa la dila waa shahiid ummadda soomaaliyed waxay isugu jiraan oo dowladda soomaaliya ay horjoogto waxay isugu jiraan dad naftooda difaacanayo oo khawaarijta ka difaacanayo dad maalkooda difaacanayo oo magacyo kala duwan loo bixiyo maalkii oo seke iyo tabarucaad iyo balaayo kale loo bixiyey ayay isugu jiraan dad difaacanayo iyo dad cirdigooda difaacanayo carruurtoodii iyo xaasiskooda difaacanayo ay isugu jiraan marka waxaan idin leenahay nabigan calayhi salaatu wasalaam wiil ayaa u yimid nin ayaa u yimid waxuu dhahay rasuulka ilaahayow maalkii haddii la weydiistay iga ka warrame udiid haddaan la dagaalamo ka warran hadduu la dagaalamo ka warran la dagaalan haddaan dila ka warran ow fa huwa fi naarin fa huwa fi naar wa ahlu naar haddaad disho hadduu asagii dila ka waran anta shahiidun fi ljannati wuur waxaa tahay qof shahiida oo ahlu janno ah hadduu ku dilo marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dadka deegaanka oo halganka ku jiro haddii aad dishaanna haddaad dishaanna ayaga waa ahlu naar haddii idin dilaanna idinka ahlu jannaatihiin siduu nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dhammaanteen waxaan difaacanaynaa cirdigeenna iyo sharafkeenna iyo dhiiggeenna iyo nafteenna ayaad difaacanaynaa iyo maalkeenna marka waxaan idin leenahay waxaan ku bogaadinaynaa howlgallada barakaysan ee jubbada hoose baaya bakool galgaduud iyo shabeellada dhexa ka socda waa ogaadinaynaa sidaasoo kale gobolka mudug meel ka mida waxaa isku soo dhiibay nin layidhaha mawliid buule barrow wuxuu isku soo dhiibay deegaan layidhaha qaraarow qararow oo hoostaga gobolka mudug ayuu isku soo dhiibay dhagaalqabahaas wuxuu ka mid ahay horjoogayaasha gobolka mudug u qaabilsan khawaarijta al-shabaab maran habaabinta iyo aruurinta baadda ummadda soomaaliyeed ka aruuriya ooy u qaabilsanaay marka waxaan leenahay xoogga dalka soomaaliyeed maalmahan isu soo dhiiboyaa ayagoo ka cararaayo ayagoo ka
dhinaca kaleetana in ka badan shan waa soddon iyo shan kun oo arday ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe ee gobolka banaadir jula shaakir ayaa faahfaahinaya
natiijadeedna waxaa filaa inay noqoto natiijo fiican aan ku farxo والله الحمد لله والدينteeda eedayaasha adeeradeeda macalimiinteeda intaa rajo iyo farxad ayaa ka muuqata dhammaan wejiyada ardayda fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe oo maanta loo soo gabagabeynayo imtixaanka shahaadiga ah fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe halkan aan ku sugannahay waa jaamacadda ummadda faraceeda gaheer halkan waxaa ku sugan arday aad u fara badan waxayna la damaashaadayaan kusimaha guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir ahna kusimaha duqa caasimada maxamed axmed deeriye yabo iyo sidoo kale taliyaha booliiska gobolka banaadir macalin mahdi oo ardayda marxabeen iyo farxad uu la dhex marayo guud ahaanba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka ugu horeeya guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed deeriye yabo ayaa imtixaanka soo xiray qaar ka mid a ardayda ayaa nala hadlay iyagoo dareenkooda wax ka weydiinay waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin gebagabada maalintooda imtixaan afar maalin u soo socday in la soo gebagabeeyey waxayna u mahad celiyeen dhammaan intii ku soo dadaashay oo ugu horeeyaan waalidiintood والله الحمد لله والدينteeda eedayaasha adeeradeeda macalimiinteeda intaa oo intaa soo gaarsiisa siib waalidiinteedan oo hadda nuxurkaada iyo quruxdan oo aniga filinaa maano boqolkiiba boqol wallah wax kale ma filinaa ani maanta farxaad beriha maadaama inoo dhammaatay imtixaanka maanta u dambeys waxaa rajeynaa inaa guuliyo sanac saasay tahayna foomana ugu dhibo insha allah inaa kaantkoo ka galeen insha allah ama ama aagu ama aa maxaan dhahay in ayagana yani ku dadaala waxbarashadu ay hor u sii socdaan maan harajana guul aad dheer dhigan insha allah form one insha allah harajana inta imtixaan gelaysa insha allah deeraadu dheer insha allah kasii islaameyna may wallah kule alxamdulillah kule foodahay ilaa farxad farxadda dareema walaa lama soo koobi karo imtixaankana waa ii fududaa maasha allah natiijadeedna waxaa filaa inay noqoto natiijo fiican aan ku farxo markaan arko dareenkayga lama soo koobi karo farxad aad iyo aad ayaan dareemaa waxaan rajeynayaa inaan noqdo lambar wan
asinka waxbarashada gobolka banaadir agaasimahooda iyo guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir ahna kusimaha duqa caasimadda maxamed axmed deeriye yabo ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay waxayna ka warbixiyeen imtixaanka maanta ay soo gebagabeeyeen iyo guud ahaan gobolkan banaadirba waxaa ilaahay mahadiisa maantay inay halkan nagu soo gabagabooday imtixaankii fasalka sideedaad ee gobolka banaadir oo aan ku faraxsannahay inuu si hagaagsan oo wanaagsan nagu do- nagu gudoomo- oo noogu dhammaaday waxaa halkan nala jooga guddoomiye ku-xigeenka arrimaha eh, guddoominka amniga siyaasadda ahna kusimaha duqa oo halkan aan rabno inuu xafladdan noogu soo afjaro noo soo xiro sida noogu bilaabatana uu noogu bilaabay sida noogu dhammaatana oo farxadda lehna uu noogu soo xiro waxaan rabaa marka koowaad inaa idhaahdo hambaliyo ardada maaragtay imtixaanka maanta uu u soo dhammaaday ee fasalka sideedaad una gudbi doona dugsiga sare waxaad soo gasheen halgan culus xaqiiqatan adinka iyo waalidiintiin iyo macallimiintiin wax idin soo baray intuba iyo agaasinka waxbarashada ee maamulka gobolka banaadir intuba waxay soo galeen halgan culus Ee, ma sahlana in qof siddeed sano uu waxbarasho soo wado ma sahlana in imtixaanaadkii inta maaragtay la dejiyo ee, la koontaroolo laga shaqeeyo een, maantana uu soo gebangaboobo ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo agaasinka waxbarashada maamulka gobolka banaadir waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xarumaha kala duwan oo sagaashan iyo saddexda xarun ahaa oo imtixaanka lagu lagu galaayey oo garab fiican naga siiyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada amniga oo ka howlgalayey ee amniga oo maantay ilaahay
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga jula shaakir dhinaca kaleetana xafladda qalinjibinta ee dufcaddii sagaalaad ee ardayda wax ka baratay jaamacadda african university ayaa maanta lagu qabtay muqdisho halkan oo ah tiyaatarka qaranka maanta waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jebinayeen dufcaddii sagaalaad ee jaamacadda african university munaasabaddan oo si hersar loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya maamulka sare ee jaamacadda waalidiin iyo ardayda qalin beddelanaya oo maanta munaasabaddan goobjoog u ahaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan oo munaasabadda lagu casuumay ugu horeyn waxaa munaasabadda dah furay cumar cali nuur oo ka mid ah maamulka sare ee jaamacadda african university
Een, sida xafladdu nagu aastaysan tahay ama uu qof walba uu maqashiisan yahay waxaan maanta iyo hambalyada iyo farxadda iyo reeraynta aan la wadaagaynaa qalinjebiyaasha jaamacadda afrikan oo ka qalin jebinaya kulliyadaha kala duwan ay jaamacaddu leedahay waxaan leenahay marka mar kale iyo mar labaad hambalyo hambalyo xafladduna way noo furan tahay sidoo kale waxaa hadalka qaadatay guddoomiyaha ee jaamacadda african university doctor xaliima macalin salaad iyadoo ka hadashay ee, waayihii ay soo mareen ardayda maanta qalin bedelanaya ee isugu jira heerka koowaad iyo heerka labaad ee master digriiga iyada oo sidoo kale fariin dardaaran iyo hambalyo isugu jira la wadaagtay qalinjibiyaasha maanta aanu u joogno xafladooda
jaamacadda afrikan waxaa maanta ka qalin jebinayso master degree iyo bajular halkaana wada fadhiyaan jaamacadda afrika soo saartay waxaana lagu soo saaray waxaa lagu soo saaray si iskaa wax u qabsaa jaamacaddana lacag kuma dhigtaan een, hay-aduna lacag kama bixiso haddana waa la soo saaray
warkii habeenada caawa dalsan kala socoteen waa naga intaa warka kiisa xigka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel